nuuran waxaan u tagnay magaalada burco waxaa degan oo hooyadiisa tahay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ah abwaan magaca soomaali caan ka ah marka abwaankaas oo xanuunsanaay inaan soo booqano xaaladiisa aan soo ogaano ayaan u tagnay waxaa kaloo noo dheeray haddii alla kuroyahay hadiyada aan u sameynay waa gaarsiinaynay marka sidaas ayaan u tagnay walaal abwaan guure abwaanka waxaa ka dhawaajisay in uu xanuunsan yahay marka ma la idin sheegay xanuunka ku dhacay ha walaalo waa noo shee waa naloo sheegay oo abwaanku asaga laftirkiisa waa nala sheekaystay oo waa hadli karaa waxaan kaloo xaaladiisa ka wareysanay marwadiisa oo hodan badbad la yidhaahdo iyo walaalkiisa oo isaguna abwaan oo hurre walawa la yidhaahdo intaba ways aragnay marka abwaanka xanuunkiisa wuxuu u badan yahay xagga maskaxda gaar ahaan xasuusta dhow ayaa ka maqan waana lagu dadaalo xataa jarmalka waa loo geeyay caafimaad ahaan dhakhaatiirtii jarmalku waxay dhaheen maskaxdiisu waxay lamid tahay laba qarni inay shaqaynaysay ayaa loo maleeyaa laba boqol oo sano marka kolleyba
marka weyn oo wax xasuusa oo dhow ma lahan marka waxa weeyaan xasuustii ayuu gabay xasuustii ayuu gabay weliba xasuusta dhow ay midda uu gabay sababto ah waxyaabihii hore oo dhan waa u xasuustaa laakiin wixii dhow ma xasuusto aniga oo aan xataa marar badan is aragnay oo mar xataa safaraa wada galnay waktigii aan safarka wada galna wuu ogyahay laakiin wixii ka dambeeyo aan is aragnay ma oga marka xasuusta dhow ayaa ka maqan walaal ma la idin sheegay waktiga uu ku bilowday xanuunkan
xanuunkan miduu haye laakiin waa uun isu soo tartarayay marka xataa dawladda somaliland laba jeer ayay sacuudiga geeyeen jarmalkana mar uu tegay oo intii xanuunku ku xusbay ah hase yeeshee weli uun caafimaad ma uusan helin marka xanuunka ugu daranaya haya waa midkaas oo xasuusta oo uusan waxba xasuusan hadda ka waran xaaladiisa caafimaad
hadda xaaladiisa caafimaad kolleyba dee dhulyaal maahan oo waa taagan yahay oo guriga gudihiisa iyo hareerihiisa waa uu kusoo socdaa hase yeeshee midaas oon ah ugu daran oo xanuunkaas oo xagga maskaxda ah ayaa ugu daran marka kolleybana weli ma uusan helin haddii alla kuu ron yahay caafimaadkiisa allaha siiyo hadda waxa uun la hadalayaa haddana bal mar kale in dibadda lagula qus idinka ka abwaanin ahaan goorme idinku dhalatay inaad u tagtaan oo aada soo booqataan abwaan hadraawi wallaahi dee in muddaa waa ku taamaynay hase yeeshee tabartaan ugu yareed marka hadda un bay noo suurto gashay waxaan ula tagno haddii alla kuu ron yahay inaan helno sidaas ayaana ugu tagno walaal golaha abwaaniinta soomaaliyeed aada adigu afhayeenka u tahay goorma ayaa la sameeyey yaasa ka xusi kartaa oo qayb ka ah rag badan ayaan ka xusi karaa oo qayb ka ah muddada la sameeyena haddii alla kuu ron yahay kolleyba labaatan sano kama yaro labaatan sano ayay ku dhow yahay sababtoo ah guddoomiyihii ugu horreeyey wuxuu ahaay allah u naxariistay cali shareere guddoomiyihii kusoo xiga wuxuu ahay cabdulla raaga daraawiish guddoomiyihii kusoo xiga wuxuu ahay mustafa sheeh cilmi guddoomiyihii kusoo xiga wuxuu ahay abshir bacadle marka haddana waxaa guddoomiye ka ah abwaan sangub marka intaasina uu soo jiray muddo dheer inuu jiray ayay ku cadaynaysaa marka rag badan oo magac iyo maamuuslana waa kamid wala abwaanguura ugu dambeyntii abwaanada waxaa lagu yaqaanaa wadaniyada hanuuninta iyo maaragtay toosinta mujtamaca iyo ka shaqaynta nabadda marka door noocee ah ayay abwaanada hadda nool ee soomaaliyeed ay ka ciyaaraan soo celinta nabadda soomaaliya
xaqiiqada haddii aan sheego kolleyba doorkii hore oo abwaanadii hore ay qaadan jireen oo hadda ay ugu dambeeyaan sangub iyo hadraawi oo labaduba xanuunsan kuwa hadda jiraa ma filayo inay qaataan ama ay qaadan karaan hase yeeshee un had walba duruufta jirta iyo wixii ay ka qaban karaan waxuma akrada